bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal door faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door kuran beeraha dalxiiska ee magaalada baydhabo oo hakabadadiya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo xayiraata cusub hakaroogi hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya oo laku wareejiya tallaalka covid tomiosagaala wasiirka arrimaha dibadda kenya oo hadeeri caasimada dalka ee muqdisho madaxweyne uhuru kenyatta oo dhambaala handari madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo puntland oo shir ku eedatay kororka coronavirus akhbaraadka banaanka dhegaystayaal duhurnimaadun radio baydhabo shanghai toybanka doorkaroon sacuudi carabiya oo qaadi hayaraad oo is horay hansaari dadka sacuudiga duhur faylah dhegaystayaal weybo duhurnimaad ew ahad ew taariikhdana hay-ad siyeedka bella siyeedaata lamada kun labaatiyo kowka antaasi wayana qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii waa faahfaahsan duhurfayla dhegaystayaal beerta city bark waybaya ku mid tah beeraha dalxiiska ee magaalada baydhabo beertan ayaa dhowaan lagu hirgeliyay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wayba beerta iyo kuguduuntaha beeraha kale ee dalxiiska langabahow in yaseedeen qeybaha shargadiysan ee bulshada waana maalin walba hiraab iyo casarba la wada seedo qaar ku mida bulshada anqoyasa dalxiiska beerta city bark oo ku mida beeraha la kordhiyay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay yaa dareensho ku hadlay iyagoona ammaan iyo bogaadin hanjeedii mas-uuliyiinta kuwa kale beerta city bark ee baydhabo bismillaahi raxmaan raxiim magacay balaray cabdinuur ibraahim muus weyba kumadaha dhalinyarada ka nool magaalada baydhabo run ahaantii geekaeedeedaan ka faraxsana intii ana kooyo beertan waa maalintii inka horeeytaan habooqadow laakiin magaalada horumaro badan ku jiraan waaba eedanka dhiirigeliyaana laakiin shaksi ahaanta tiiday beertan amal qurux badan mase anfayle runtii ma aragna waa beer dhini kastoo ku dhammaystiran maadii leera dhinac oo weyla raayso ciyaalka dadweynaha dadka dhinac oo weyla raayso kaabalka dhini weliba ku dhisanta waa runtii meelo eed macquulun ew waa markaad dhax koyta baydhawi roogi walaas miis araas wallaahi walaanka aji badan
uwax maxamed cali haka dhoowo cayaalashaan inti farxad liqaadada bisan kooyi maasha allah waan eedanka faraxsano maasha allah eedanka dugunto cayaal walka dhidheeleen badan taalan eedanka faraxsananteena kooy wala cayaalka dhidheeleen sida meelan hadda saarano walbadanka maasha allah eed eedan mahasinin inta dhimagni leen dhammaystiro dadka inkoynano haka dhowaada birtun muuyeteen iraayo wallaahi dareenkayga maanta horta waa boqolkiiba laba boqol runtii maalin gaaray ii tahay beertaanna beer ku cusub waay deegaankan runtii mana dhammaystirna oo qabyo waay weli shaqadeedaa socoto laakiin haddaan nahay dadka baydhabo joogo wax badan bay nagu soo kordhisay weliba iyadoo qabyo ah xataa waa sugi weynay ilaa in beertaan ay ka dhammaystirmato waa sugi weynay shacabkii oo waxaa la arkay irdaha taagan maamulkii aad bay u qiimeeyeen shacabkii irdahay u fureen weliba iyagoo dayactirkii iyo shaqadii ay socoto beertaan waa beerna anfacday aan isleeyahay dayactirkeeda markuu dhammaadana dalxiisyo iyo deegaano kala duwan oo geygan soomaalida ay degto ka mid oo loo aadi jiray in lagu soo dalxiis tago oo oo vacation lagu soo qaato dhowr maalmood qoyska iyo ay isku raacaan iyo dadka kabliska ah waa ka maarmi doonaan aan isleeyahay qolal v i b baa la diyaarinaya oo family rooma oo dhowr cisho xitaa la iska joogi karo oo la iskaga qaadan karo adiga qoyskaaga beertan all in one way waa lagu dhan yahay wax
beertan ayaa ah beeraha anka weyn ee magaalada baydhabo laku horgeliya waana beer cusub oo in badan bulshada deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan shacabka ka nool magaalada baydhabo iyo bulshooyinta kale qeybasho shalgadiisanba si gaara hindhoosho hanjiditi iyagona maalin walba anseedeen dalxiis iyo ongaare weli warkii duhurnimo radio baydhabo ayaa dhegaystayaal la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo hayraad cusub hakaroogi hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha maxamed cabdulaahi madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo yaa oo guddow waajibaad sheeyaha dastuuriga ah ilaalinta hantida qaranka iyo madaxa bannaanida dalka ayaa heer madaxweyne wayba isakuroojiyey hay-adaha dowladda oo yogalaan oo yogalayan heshiis ama is-afgarad kasta oo taabudo siyaasadda dhagaalaha iyo amniga guud ee dalka agaasimaha madaxtooyda dhinaga warfaafinta ee qaranka hay-aha warbaahinta onkorbi qodobada iyo muhiimadda madaxweynaha hadalkan haddaan kubay
assalaamu calaykum madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo gudanaya waajibka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo madax bannaanida dalkeenna ayaa xeer madaxweyne ku joojiyey in hay-adaha dowladdu ay galaan heshiis ama is-afgarad kasta oo taabanaya siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka madaxweynaha oo tixgelinaya duruufaha siyaasadeed iyo habsami u socodka hannaanka doorashooyinka dalka waajibaadka dastuuriga ah ee golayaasha baarlamaanka oo leh hubinta xaqiijinta iyo qiimaynta heshiisyada iyo is-afgaradyada dalkeennu uu la gelayo dalalka kale hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah ayaa soo saaray qodobadan qodobka koowaad waxaa xeer madaxweyne lagu hakiyey ilaa iyo doorashada kadib heshiisyada hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu ay la gelayaan dalalka kale hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah qodobka labaad waxaa reeban ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay magaca dowladda federaalka ee soomaaliya ku galaan is-afgarad ama wada hadallo saamaynaya mustaqbalka dalka madax bannaanida qaranka seerayaasha dhuleed iyo badeed ee dalkeenna qodobka afraad waxaa la joojiyey in heshiis ama is-afgarad ganacsi lala galo dowlado kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro qodobka shanaad sida ku cad war-saxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda sagaaliyo tobankii janaayo sanadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii oo qeexayey inaan la bixin karin hanti danguud lana saxiixi karin heshiis kasta oo ku saabsan kala wareejinta kiraynta iyo qaab kasta oo la xidhiidha ka macaashka hantida danta guud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa faray dhammaanba hay-adaha dowladdu in ay ilaaliyaan sharafta iyo qarannimada iyo horumarka lagu tallaabsaday sannadihii lasoo dhaafay waad mahadsantihiin
wasiirka arrimaha dibadda kenya anaro dowladda soomaaliya oo alla ku wareejiyay talaal kale ee covid toban iyo sagaal maxamed cabdiraxmaan maxamed yare inansi dhammaystire wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa guddoomiye boqoliyo sideetan kun oo irbed oo tilaalka covid nneteen oyeenka deeqdii dowladda faransiiska munaasabadda koowdee qeybta lamaad ee tilaalka covid nneteen oo kordhiyadii garoonkeedan cadaya walibaa goobjoog kahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya doctor axmed xuseen macalin gurey madaxa yunisef muqdisho maxamed ayoya iyo madaxa w h o maxamed nuur maalik wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda sooma doctor axmed xuseen macalin gurey ayaan kuma hadnagay dowladda faransiiska tilaalka covid nneteen ayaan ka daaqday dowladda soomaaliya soomaaliya welibaa xilun ayaa kumid ata dalalka uu saakalama kacleeya cudurka safmareenka ee coronavirus welibana saacadoogi laha dhaafii la diiwaangeliyey dad fara badan meelahaano ka leednayoon dhimadeen
wasiirka arrimaha dibadda kenya oo hadeertii caasimadda dalka ee muqdisho faahfaahinta qodob wareedkan weynayn sii dhammaystiraase walaalana leyla ibraahim waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi ay hogaaminayso wasiirka arrimaha dibadda dowladda kenya rachel omamo iyadoo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha caadancida ee magaalada muqdisho ayaa waxaa wafdiga kusoo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamed cabdirasaaq iyo xubno kaloo ka tirsan wasaaradda wararka la helaya ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda dowladda kenya rachel omamo ay kulan la yeelan doonto dhigeeda soomaaliya maxamed cabdir isaaq ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble kadib ay wadahadal la yeelan doonto madaxweynaha mudxileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo labaatan iyo afarkii saacadood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa aada loo hadalhayey imaanshaha magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda dowladda kenya rajal omamo iyadoo ujeedkooda rasmiga ilaa iyo xadda xukuumadda soomaaliya aysan faahfaahin ka bixin
ciidan mahadsanta leyla ibraahim dhinaga kale ilo diblomaasiyadeed ee uuna dehlayn yowib ayuu sheegahayn in madaxweyne uhuru kenyatta madaxweynaha dalka kenya uusa hangudbiyi doona hangudbi madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markii la kulanta xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya iyadoona qoraalkaasi kuwa kale wasiirka arrimaha dibadda ee geykalaha ka dhawaaya caasimada dalka ee muqdisho kulanka yalweeldhada doonta madaxweyne maxamed dhije dowladda soomaaliya maxamed cabdirasaaq biixi ayaa lagu ka hadala doona suu wararka qaar iyo sheegaha in anti anta badan hoojowka xiriirka lamada dal siyaasadda socdaalka xayiraada qaadka kenya arrimaha qaxootiga soomaaliya ee ku nool xereyaha kenya iyo ammaanka xuduuda xuduudka ee ka dhexeeya lamada dal diblomaasiyiinta ayaa rumaysan in kulankaasi lagu hadalo doono dacwadda xuduudbadeedka ee indhexeeya lamada dal oo hadda dacwadda ku taala maxkamadda caalamiga ee i c j dacwadaas oo iyo gudbidii dowladda federaalk soomaaliya lamada kun tomiyo afarti iloo ku tirsan golaha midooda africa ee a u waybayo sheegahayn in dowladda kenya iyo dhowaan codsatay taageero farsamo oo la ka hadlayo murankaasi ee indhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo tan kenya dowladda federaalk ayaa waybaya sanadkii lamada kun tomiyo afartii dacwad iyo gudbiday maxkamadda caalamiga ee i c j oo iyo ku codsadaas sheegashada kenya ee ee kacanda hoosi sheegashada kenya ee qeybo ku tirsan xuduud badeedka soomaaliya eeee badweynta hindiya lamada dowladood ayaa waybaayo ku horsugahayna natiijada xukunka kuma dambeynta ee maxkamadda caalamiga e i c j iyada oo kenya horey galaangal angali in khilaafkaasi la kaxaliye meel ku baxsan maxkamadda i c j taase dowladda federaalk soomaaliya gebi ahaantii baa korjeesatay puntland oo shiro ku weeldhatay kororka covid tomiyo sagaal ee deegaanadaasi faahfaahinta qodoboreedkan cabdulaahi salaad aadan xidig iyo ninsii dhammaystire wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland doctor jaamac faarax xasan iyo weliba safar shankarooga magaalada qardha kaasi oo weliba la xiriira unkuurgalowka iyo weliba ku-jawaabowka xaaladda magaalada sagaar ee xanuunka coronavirus oo weliba fara badan kahaa ee magaalada qardha kaasi oo inta badan dad badan iyo markaasiin ka dhamadan lamadii bilood ee lahdhaafay wasiir jaamac wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka ah puntland iyo weliba uusan ku horin saraakiil ku shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo weliba agaasimaha isbitaalka guud uusan kala kulamay xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka karkaar iyagoo weliba aan ku warami xaalada guud ee magaalada walyaabihii laqqobad iyo weliba baahiyaha jara ee weliba la taabado kora shalwar qaadi shukureed wasiir jaamac wasiirka caafimaadka puntland iyo booqday xarunta caafimaadka ee weliba gacanlibaax isbitaalka guud ee qardha xarunta karantiilka ee magaalada qardha inkadambeyna weliba uuse shirluweel dhaday maamulka gobolka karkaar wasiirka ayaa weliba dhammaan madaxda shalduwane oo ku dhawansaday sidee la tacaali lahay xanuunka coronavirus iyo weliba talooyinkii qaadadan tan iyo intii uus xanuunka uushalama kacaleey welibana wasaaradiiya go-aamiday inay xarunta karantiilka iyo hadakureed hoos kooyi doonta isbitaalka guud ee magaalada qardha wasaaradii ah hore injeti oxygen iyo weliba adeegyada kale ee markaasi imbaahanyin xirfadleeyaasha caafimaadka ee kasugan gobolka karkaar siwalankuqobada dadka haridida xanuunka koronaha eedyadaan mahadsantaa cabdulaahi salaad aadan cabdulaahi xidig oo yahay yahay faahfaahinta warkaas kan hanin koobay meelo warka duhurnimo dhegaystayaal aysinku dhegaystaday tan wayba idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka maamulka dalka sacuudiya carabiya yowayba uuse sheegay in sagaalka bilaan laku bilaabo doona helitaanka codsiyada la xiriira dadka fadahaya gudashada cumrada gaar ahaan aan ajaaniibta ee labilaee la tallaali wakaaladda wararka sacuudiga yowaybaya sheegtay in laku bilaabo maalinimada isniinta ee baryeyti mas-uuliyiinta wasaaradda ay hel saaran xiriirka xojayda shisheeye bilaabo doona fududeynta codsiyada cumrada ee dalal shilgadiisan ee adduunka ogolaanshaha codsiyada gudashada cumrada ayaa marka hore la siiyo doona lix li boqol qof hojay eh bilan biliba laakiin si ka- si tartiib tartiibe ayaa tiradaasi la deersiiyo doona warqoraal ah kubahi madaxda sarsare ee wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa la ka sheegay in si tartiib tartiibe la deersiiyo doona lama milyan iyadoo warkan qoraalna beri isniinte dhagan gala doona sah warkan ha kubahi xafiiska wasaaradda caafimaadka dalka sacuudiga la kaari warkii dhegaystayaal duhurnimo ee radio baydhabo ee beredka baydhabo aysan ku dhegaystaasin anta iyo niinka egiye warkuwaasin jeedi anigoo saciid maxamed nuur sabriye meelo qaybta farsamada infidhi saaxiibkay borow warkan dhegaystayaal ku kale lamadanti markale hawada dib un kulmaana asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu